بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد waxaan ku guda jirnay baabkii man tabaraka bishajarin aw xajarin wanaxwihimaa sharxiisii waxaan soo qaadanay tabaruka xag luq ahaan iyo istilaax ahaan iyo aqsaamtiisii ayaan soo qaadanay waxaa nooga dambeysay qofkas wanaagsan oo ama saalixiinta in la barakaysto ee inaysan bannaanayn bidaatihim daatahaantoodii la barakaysto amaa qofka mu'minka ah sidiisii baraka ma leeyahay barako waa leeyahay almu'minu fiihi baraka laakinahaa barakatu iimaanin wa camalin al yidhaahdaa qofka mu'minka ah lama barakaysanaayo bidaatihi markii la dhahay oo sidiisiiba baraka ma laha miya ma aha warka baraka ma laha waxaad doranaysa almu'minu fiihi barakatun laakinahaa barakatu iimaanin wa camalin waalmu'minu fiihi baraka laakinahaa barakatu iimaanin wa camalin kama qaala usayd ibnu xudayr kama qaala usayd ibnu xudayrin maa hadihi biawali barakatikum ya ala abi bakrin kama qaala usayd usaydun hamze iyo siin iyo ya iyo daal usaydun ibnu xudayrin ibnu xudayr xa iyo daat iyo ya iyo ra xudayr kama qaala usayd ibnu xudayr maa hadihi biawali barakatikum yaa ala abi bakrin maa hadihi biawali barakatikum yaa ala abi bakrin ma hadihi biawali barakatikum ya ala abi bakrin walmu'min qofka mu'minka waxaan dhahnay fiihi baraka baraka ayuu leeyahay baraka ayaa ku jirto laakinahaa barakatu iimaanin wa camalin waay barakadiisii waa iimaanka asiga ku dhex jiro iyo camalka fiican asiga sameynaayo ayaa barakada ku jirto daat ahaantiisii ma alla barakaysana ma aha laakiin daat ahaantiisii lama barakaysanaayo laga yaabo in la barakaysto camalkii iimaanka asagoo ximbaarsan yahay wanaagsan qofka cilmigiisii oo kale ma la barakaysanayaa haa maxaa lagu barakaysanayaa bitacliim barasho waa laga baranaa cilmigiisii dartiisa loo daba joogaa qofkani waa laga faa-iideysanaya cilmigiisii cilmigaas daatadiis miya qofka mase camalkiis waayo waa camalkiisi camalkiisii waayo qofka mu'minka ah baraka buu leeyahay laakiin barakadiisii waa barakatu iimaanin am wa camalin waysaa waa barakatu iimaanin wa camalin laakiin daati ma ah oo la barakaysanaayo daatadiisii lama barakaysanaayo laakiin waxaa la barakaysanayaa camalkiisii waayo kama qaala usayd ibnu xudayr sidii u dhahay maa haadihi tan ma aha biawali barakatikum barakadiini ti ugu horeysay ma aha yaa aala abi bakrin abubakar ehelkiisii abubakar sadiiq waay sidii caisha iyo wixii la midka uu ka hadlaayay abubakar sadiiq dadkiisii iyo ehelkiisii barakada ninkan oo useyd ibnu xudeer ku sheegayo baraka noocee wa barakatu iimaanin wa camalin waay ma aha daat ahaan la barakaysanaayo lagama wado ayaga arrin ku dhacays arrintii ay ku dhacdo ayaa ilaahay wuxuu ka dhalinayaa rukso iyo faa-iido muslimiinta intii kale wax ayaga dhib inay et- ay tahay waxii ayaga ku dhaco oo inay dhib tahay u arkaan mar walba muslimiinta maxay tahay khayr iyo wanaaga oo noqonayso markaasu wuxuu dhahay ninkani maa haadihi biawali barakatikum yaa aala abi bakrin marka barakadaasi oo kale iimaanka iyo camalka waa mu'minka leeyahay laakiin bidaatii lama barakaysanayo camalkiisi laakiin waa la barakaysanayaa sida cilmigiisi iyo waxyaabihii lamidka ah iyo wa qowli llaahi alla qowlkiisii ayuu u baab yahay soo noqo marka iyo wa qowli llaahi allaha qowlkiisii ayuu u baab yahay baabkan tacaala sareeya afara'aytum iiga warama nimiyahow oo mushrikiinta ah allaata laata iiga warama waay allaata hadda ka hor aan soo qaadanay kitaabkee qawaacid alarbaca wixii ay tahay waxaa ku jirtaan dhahnay laba qool ama laba qiraa-o in la yidhaahdo allaata ta'da aan la shidin iyo in la shido ta'da allaata la yidhaahdo haddii ta'da aan la shidin waa dhagaxaan haddii laakiin ta'da la shido waa rajulun saalix ayuu ahaa oo dadka xujaajta soo xajinayaan beytka alleh ee waxa uu samayn jiray sawiiqa u qoynaayay ayuu siin jiray dhagaxaan hoostiisu fadhiisin jiray meeshaasee dadka waddada dhexdeedii ah meesha soo marayaan ayaa raashinkaasi oo sawiiqa ah daangadaasi la shiiday biyo lagu qasay ayaa dadka siin jiray si meeshaasi u fadhin jiray waa dhintay markii dambe marka ee meesha lagu aasay dadkii marka waxay sameeyeen meesha joogeen ninkii ayaa caabudeen meesha qabrigiisii ku a ku ku taalay haddii la yidhaahdo marka laad aan la shidin ta'dana waa dhagaxaan dhagaxaankii asaga meeshaasi dadka raashinka ku siin jiray fadhiisan jiray waa kaas ayaa markii dambe la caabuday isma diidayaan labadaba ninkii haddii meesha ku dhintay oo lagu aasay dhagaxaankiina meesha ku yaalo labadiba hee waa la isla caabuday marka dhib iskhilaafayso yaa caabudi jiray iska lahaa marka laat yaa caabudi jiray qor marka wa kaanat illaatu lithaqiifin wa kaanat allaat lithaqiif wa kaanat allaat lithaqiif وهي مشتقة من اسم الله تعالى وهي مشتقة من اسم الله تعالى وهي مشتقة من اسم الله تعالى الإله وهي مشتقة من اسم الله تعالى الإله فهدمها وحرقها بالنار المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار المغيرة ابن شعبة وعندنا اللات وها اسكلها oo caabudi jiray oo barakaysan jiray thaqiif qolada la yidhaahdo reer bani thaqiif ayaa caabudi jirtay wa hiya mushtaqatun allaatin waxaa laga soo dhambashay min ismi illaahi tacaala alla magaciisii sare oo al-ilaah ah waxay ka soo qaateen al-ilaah oo allaah ah meesha laga keenaya dheheen sanamkaasi oo laata la dhahayo oo thaqiif barakaysan jirtay oo weynayn jirtay oo caabudi jirtay waxaa laga soo dhambashay oo ka soo qaateen magacaasi alilaah alla magaciisii oo allah ah alilaah ah ayaa laga soo qaatay meesha ka soo qaateen marka sidaa daraaddeed way caabudeen fahadamahaa waxaa dumiyey oo waxaraqahaa gubay binnaari dab ku gubay oo ku dudumiyey almugiiratu bnu shucba almugiira bnu shucba nebiga ayaa u diray inuu soo dudumiyo meelahaas asnaamtaasi la caabudi jiray dudumisteeda markii loo qof loo diraayo nebiga wuxuu u diri jiray qof dadkaasi ka mid a dadkoodii u dhashay qaraabadoodii ah muqirat bnu shucb baa loo diray ay qaraabada aha qaraabadiisa ahayaan dadkaas meeshaas ay ku baaba'day marka allaat waayo afara'aytum iiga warrama bal allaata laato iiga warrama iyo walcuzaa cuzo cuzona qor aydan walcuzaa liquraysh walcuzaa liqurayshin walcuzaa liqurayshin والعزى لقريش وهي مشتقة من اسم الله تعالى العزيز وهي مشتقة من اسم الله تعالى العزيز وهي مشتقة من اسم الله تعالى العزيز وكانت قريش تعظ- يعظمونها وكانت قريش يعظمونها وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد كما قال أبو سفيان يوم أحد كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم لنا العزة زيد ولا عزة لكم لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وهدمها خالد بن الوليد وهدمها خالد بن الوليد وهدمها خالد بن الوليد وقتل المرأة التي كانت تحتها وقتل المرأة التي كانت تحتها في فتح مكة وعن داني والعزة عزنا لقريش قريش يا أسكال هيد وهي عزة مشتقة أيضا وحا لغا سوقاتي أي كسور دنبشين من اسم الله تعالى العزيز الله سري مقعيسي عزيز كأه أي كسوقاتين عزة وحي كينين ilaahay magaciisii oo ah casiiz meesaa ka soo dhambashay wa kaanat quraysh quraysh waxay ahayda yucadimuunahaa mid weynays weyneynayso cusadaas aada ayaa u weyneyn jirtay kama qaala sidii uu dhahay abu sufyaan yowma uxudin maalintii uxud dagaalkii uu dhahay lana alcuza walaa cuza lakum waa ku faanayaanba lana anaga ayaa noo sugnaatay alcuza cuzo walaa cuza lakum idinku cuzo ma qabtaan cuzo la-aana idinku dhacday bilidaan meesha idinku raacday maanta markii muslimiinta hoogaho ay jabeen maalintaasi muslimiinta maalinta howlaha oogah waa la kabaalay maano intii yaroo la kabaalay ay jabeen ayaa waxaa isagana is leeyahay waa laga nimankan waa laga adkaaday waxaa garabkiina istaagnaa sanamkii cuso ahaa war ma taqaanaan waxyaabaha idinkaga adkaanay hee cusaan leenahay anaga kulaha cuso ayaan leenahay cusadaas ayaa na garab gashay buu leeyahay lana alcuza walaa cuza lakum saasuu ku faanaya abu sufyaan maalintaas saabtii bay maqleen de rasuulka ilahi ninkan saasuu leeyahay see waay hem- ajiibuu dhahay nebiga maxaa ma- ma- ajiiba ninkan waxaa dhaha iska jawaab siiya oo maxaan dhahnaa quluu allahu mawlaana walaa mawlaa lakum ilaahay ee mawlageena ah idinkana mawla ma qabtaan cusuna wax sanam waay bilaash waay waa la jijibin doona allah markii dambe hee waa la jijibiyey wahadamaha waxaa dumiyey cizadaasi khaalid ibn lwaliid khaalid ibn lwaliid ayaa dumiyey nebiga usoo diray ebro ka dhigay dhagaxa geedo iyo dhis iyo waxyaabahaas ee meesha ku taalay hoosteedana naag ayaa fadhiisay qaawan saasay ku caabudi jireen waardiye ayaa lahayd waa la ilaalin jiray waa loo khaadimi jiray naag waay dharna ma qabto eber waay meesha fadhiisaa saasaa lagu caabudi jiray khaalid markii hore wixii oo geedihii iyo wixii ayaa soo guguray oo jijibiyey kabacdi waa iskaga soo laabtay niyaho waxba ma soo sameynina ku laabo oo si fiican usoo jibiya la dhahay nebiga waa kusoo celiyey waa soo laabtay wixii geedihii kulli waa kala tuurtuuray waxaa kasoo dhexbahday naagba timaheedii kala tatagsan yihiin qaawan kawa kasi waa diliyey markasi luqunteeda meesha ku kala tuuray waa soo laabtay cuzada taas waaye cuzada le ay leeyihiinba naagtaasay ahayde haddaad soo dishay kasoo taqallustay la dhahay nabiga dhahay calayhi isalaatu wasalaam khaalid ibnu waliid ayaa looga faatahay isaga soo dilay maalintii fatxu maka wa qatala almar'ata alatii kaana taxtahaa hoosteedii joogtay taasna marka quraysh ayaa caabudi jirta iyo wa manaata manaad iga warrama manaadaasoo athaalithata ti saddexayd ahayday manaatadaasoo ama thaalitadaasoo al ukhraa liidatay labada kale ka hooseyso way ka liidataa ay labada kale way ka liidataa waay ayib ayadana wa kaanat wamanaat licuzaad liquzac wamanaat liquzaaca wاlأws wاlkhasraj wamanaat likhuzaacata wاlأwsi wاlkhasraji wayucadimuunahaa wayuhiluuna minha lilxaji wamanaat likhuzaacata wاlأws wاlkhasraj wayucadimuunahaa wayuhiluuna minha lilxaji wahiya mushta- mushtaqatu min ismi اllahi tacaala almanaan ومناة لخزاعة والأوس والخزرج ويعظمونها ويهلون منها للحج وهي مشتقة من اسم الله تعالى المنان وهي مشتقة من اسم الله تعالى المنان وقيل لكثرة ما يمنع عندها من الدماء وقيل لكثرة ما يمنع عندها من الدماء للتبرك بها وهي آه، وقيل لكثرة ما يمنع عندها من الدماء للتبرك بها فهدمها علي بن أبي طالب عام الفتح فهدمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام الفتح فهدمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام الفتح waxaan dhahnay wamanaat manaat ayadana lilkhusaaca qolada reer khusaaca la dhahaayo ayaa u sugnaatay ee caabudi jireen oo barakaysan jireen iyo wal awsi aws iyo wal khasraji khasraj aws iyo khasraj ayaa ayadana u sugnaatay wa yucadimuunahaa way weyneynayeen wayuhal- wayuhiluuna way u xarmanayeen minhaa xaggeeda lilxaji ayadaa u xajin jireen oo u xarmin jireen waaba xajin jireenba waya mushtaqatun waxaa laga soo dhambashay min ismi illaahi tacaala almanaan wa qiila waxaa la dhahay likahrati maa kii badnaantiisi ayaa m- manaat looga magacaabay yubnaa la daadinaayo cindaha agteeda lagu daadinaayo min addimaa dhiig waay xajka dadkii xajiyaan maalinta carafo maxay samaynayaan waxba gowracayaan maano ayagana xajay u samaynayaan markii meesha ay tagaan xoolihii meesha ku qali jireen dhiig badana agteeda lagu daadin jiray marka dhiigga maxaa waay xoolihii waay waa loo qalaa xaj waa leeyihiin meesha u xajin jireen wayuhiluuna way xarmanayaan minhaa xaggeeda ee u xarmanayaan say u xarmanayaan lilxaji xaj dartiis waya mushtaqatun mushtaqatun min ismi illahi taala almanaan waqiila likahrati maaki dhe waqiila waxaa la dhahay likahrati maaki badnaantiisii darteed ayaa manaad looga magacaabay oo yubnaa la daadinayo cinda agteeda lagu daadinayo oo min addimaai dhiig ah maxay ugu daadinayaan litabaruki barakaysi darteeda bihaa ayada barakaysanayaan fahadamahaa waxaa dumiyey iyadana caliy bn abi aalibin radia allahu canhu camal fatxi saddexdaasi ayaa ugu waaweynaa asnaamta carabta aabudi jirtay xilligaas haddaba geedahan barakaysiga la barakaysanaayo ama dhagaxaantan la barakaysanaayo midkii mashruucigu miya mas midkii mamnuucu waay mamnuucu waay waxaa laga yaabaa inuu yahay qad yakuunu shirkan akbar waqad yakuunu shirkan asqar waan abi waaqidin dheh abi waaqid halkiisa ka sugnaaday allaythiyi reer laythi loo nisbeeyey abi waaqid allaythi magaciisii hadda ka horaan soo marnay maxaan dhahnay alxaar waa laisku khilaafay waxaa la dhahay alxaaris ibnu cawf waa la dhahay wa qiila alxaaris ibnu malik waa la dhahay wa qiila cawf ibnu alxaaris waa la dhahay intaba saddexdaba saxaabiyun waay abu waaqid muxuu yahay waa saxaabi maata sanadka lixdan iyo sideed u dhintay walahu siddeetan iyo shan sano isagoo uu jiro ayuu dhintay marka miwaaqid hankiisa ka sugnaaday allaythiyi reer laythi loo nasbeeyey min maslamati fatx waxay ku mid yahay soo ma dadkii reer maka soo islaameen saxaabi waay wuxuu dhintay ee lixdan iyo sideed sano cimrigiisa isagoo jiro saddeetan iyo shan waay macnaha saasa lagu wacan abi waaqidin xaggiisa ka sugnaaday allaythiyi reer laythi loo nismeeyey radia allahu canhu qaala huwa abi waaqid inuu dhahay kharajnaa waan baxnay maca rasuulillaahi rasuulka alle micigiisii ayaan la baxnay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama ilaa xunaynin xunayn xaggeedii waayo waadi waayo mowdicun bayna makata waaaif aan dhahnay waa soo marnay hadda ka hor xuneyn waadigii la dhahay xaggiisa aynu u banay maxaa laga rabaa meeshaasi waqaco way dagaal waay ilaa xunaynin xaggeeda xaggiisii ayaa nebiga aan la aadnay wa naxnu walhaal naxnu anakana xudathaau cahdin waqtigoodii kuwa cusub yahay aan nahay waayahay wanaxnu walhaal naxnu anaka xudathaau cahdin kuwa zamankoodii amase waqtigoodii cusub yahay aanu nahay wa cahd maxaa waay zaman waay waqti xudathaana useeb waay cusub waay macnaha wa naxnu walhal naxnu anaki aanu nahay xudathaau cahdin kuwa waqtigoodii ama zamankoodii cusub yahay muxuu ku cusub yahay bikufrin gaalnimo markaasa soo islaamnay waay hee fatxumo kale soo islaameen isla markan haddana meeshaas xuneyn aan loo bahay la aaday mar dhaba soo islaamen waay walilmushrikiina walhaa lilmushrikiina mushrikiintana u sugnaatay sidratun geed sidratun geed waaye sidro gob ama wixii loo yaqaano waa la yaqaano soo ma haddii korna soo mara sidratun waaye yackufuuna haal ay yihiin kuwa ku niganayaan cindahaa cinda sidratii sidradii agteeda haal ay yihiin kuwa ku ictikaafaya waaye alcukuufu qor alcukuufu huwa aliqaamatu cala ashayi fi lmakaan huwa iqaamatu aliqaamatu cala ashayi fi lmakaani huwa aliqaamatu cala ashayi fi lmakaani alcukuufu cukuufka yackufuuna ayaa la yackufuuna alcukuufu cukuufka huwa cukuufka aliqaamatu nagaasho waay alcukuufu huwa aliqaamatu nagaasho waay cala shay-i shay korkiisi lagu nagaado fil makaani boos dhexdiisi lagu nagaado waay shay in dushiisi lagu nagaado boos u yaalo shaygana shay oo meel yaalo korkiisi in la dul fadhiisto in la dul dego ayaa la yidhaahdaa cukuuf waay yackufuuna marka macneed maa waay geedaasi dhexdeeda ama agagaarkeed ayay fadhiisan jireen fadhiisankoodii ahaa laga wada yackufuuna hal ay yihiin kuwa ku naganayaan cindahaa cinda sidrati sidrada agteedii waay wayanuutuuna hal ay yihiin kuwa ku surinayaan waay wayanuutuuna hal ay yihiin kuwa ku surinaayo yanuutuuna ay yucalliquuna haa ay yucalliquunahaa calayhaa lilbaraka ay laga wadaa ay yucalliquunahaa calayhaa lilbarakati ayaa laga wadaa ay yucalliquuna waxay ku laadinayaan ama ku surayaan haa aslixidii calayhaa korkeeda ayaa ku surayaan maxay ku surayaan lilbarakati baraka ka raadinayaan darteeda waay wayanuuduuna bihaa aslixatahum saasa laga wadaa ay wayanuuduuna haalay yihiin kuwa ku surayaan ku suranaayo bihaa bisidrati waay geedi aslixatahum xubkoodii waay maxay ku surayaan marka litabara lilbarakati waay litabaruki litabaruki waay barakaysa darteeda litabaruki ugu xihayaan meesha lagu surinayaa waa la dhexgelinayaa waa la saarayaa waa lagu laalaadinaya waa lagu raaricina liltabaruki darteeda saas loo yeelayaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ama geedaasoo yuqaalu la dhahaayo lahaa geeda daatu anwaatin surushiyaalo mid u saaxiib ah geedaasoo yuqaalu la dhahayo magaceedii waayo lahaa geeda daatu anwaatin surushiyaalo mid u saaxiib ah anwaad waa jamcu nawdin anwaad waa jamc surushiyaalo maxaanu leenahay ha jamca waay wax badan waay anwaat waa jamcu nawtin waay anwaat waa jamcu nawtin wannawdu ma'khuudu min almanaati wannawdu ma'khuudun min almanaati wannawdu ma'khuudun min almanaati kama qaala shaaciru kama qaala shaaciru بلاد بها نيدت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها بلاد بها نيضت علي تمائمي شعر ويا قيبت هوري ميشا صلي استاجنا أحيرو وبرنين إيسا كذا شرك مليون بلاد بها نيضت علي تمائمي مش استاجيس وحير كضرب وأول أرض مس جلدي ترابها وأول أرض مس جلدي ترابها وأول أرض مس جلدي ترابها وعندنا النوض وجمع أي أنواط وجمع النوط nawd mufradkii ah jamciisii anwaad ayaa la dhahay wanawduna ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min almanaati manaad waay manaadna xidhisho waay xidhisho iyo surusho iyo lalaadin waa meeshii lagu surinayo lagu xidhayo lagu lalaadinayo waa kama qaala shaaciru sidii u dhahay shaacir wuxuu ammaanayaa waddankiisii dhulkiisii waddankii asa ku dhashay u ammaanaya wuxuu leeyahay bilaadun waa magaalo ugu dhahay bilaad ar bilaad makuu sheegaa bilaad u amaana bilaadun magaalooyin u dhahay bihaa ayadaba nii dhad la xidhay calaya dushay tamaaimii tamaaimtay laigu xidhay ar beledkeena qardhaasta laigu xidhi jiray allah beledkaygiya buu leeyahay wa awalu ardin dhulkii ugu horreeyey waay buu dhahay masa taabaday jildii maqaarkay hee turaabuhaa ciiddeedii markiin hooyaday dhashay haggay ku dhacay dhulka ku dhacay dhulkan ko ku dhacay waay buu leeyahay jirkeygii taa soo taabtay meeshaas meel la ilaawi kara ma aha waddan waay buu leeyahay wa awalu ardin dhul kan uga horeeya waay masa taabaday jildii jasadka iyo jirkeyba turaabuhaa ciiddeedii waay dhulkii oo ciiddeedii jirkay taabaday waay waa dhulkii aan hee qardhaasta laigu xidhi jiray waa cunug yar anigoo ah qardhaasta waa aaminsanay waagii hore jahiliga ka hadlaa idan hadda shaahidkeen maxaa wayane nawd inuu yahay jamco anwaac ee anwaad anwaad waa jamca nawd nawd mufradkii anwaad nawdkana min almanaada laga keenay manaadkana xir xidhashi wax lo lasku qofka loo xidhaayo ama lagu laada laadinayo amase lagu suraayo waa lagu xiro saas a idan markii fasalays maxaad odhanaysaa yuqaalu geedaasoo yuqaalu la dhahayo laha ayada sadaatu anwaadin surushiyaalo mid u saaxiib ah daat waa saaxiib bimaana saaxiib fa mararnaa annakana waxaan marnay bisidratin sidrado sidro tii hore miya mid kale waay tii hore waa miya mid kale ma see lagu kala garanaa fa marana bisidratin sidriyaan soo marnay mid kale waay maxaa laga fahmaa in mid kale tahay nakiro haddii mar labaad ayadoo nakiro ah la soo celiyo tii hore ma ahane waa mid kale cusub qaalibka saas iska ilaali tii hore ma aha mid kale waay tii mushrikiintaas kala hayday mid kalean rabaa ayana maxaa ka fahmayno nakiro idaa ucidat nakiratu hee qaacida jirta idaa uciidat annakira fa hiya kayr alawal waay waa dheer tahay macrifaduna saas waayo qaacido dheer waay hadda laakin shaahidka meeshaasa ka rabnaan nakira haddii mar la soo celiyo tii hore ma aha keyrkeedii waayo qaalib waay laakin qaalib mid kale waay marka ayadoo nakira ah la soo celiyey haddii nakira iyadoo ah sidaridii nakira iyadoo ah la soo celiyey tii hore ma aha waa ka duwan tahay ayadoo nakiraad soo marnay haddana iyadoo nakiraad tan ah way kala duwan tahay nakir nakir ma la mala- ma la kala garanaa ajrumi waa la yaqaana soo maha nakir waa la yaqaana soo maha wixi allaal wixii al u suubanayo ee ayaa nakir la soo maha hadda sidra al ma galaysaa hal dhaha asidratu kajar markii asha laga gooyo ayaa nakiro noqonaysa maaha ash- al- asha markay gasho nakir ahaan saasa laga wadaa culumta isku xiran tahay waa fahamkeeda isku xiran yahay faqulnaa waxaan dhahnay yaa rasuul allah allah rasuulkiisiiyow ijcal noo yeel lana anakana daata anwaadin mid surushayaalo u saaxiib ah kamaa sada lahum mushrikiinta ugu sugnaatay daatu anwaadin mid surushayaalo u saaxiib ah sida ayaga u leeyihiin daatu anwaad annagana daatu anwaad loo samee maxay rabaan ayaga waan barakaysanayn ay leeyihiin halis waa fiili waan barakaysa ay waa barakaysanayaan soo maha ay maxay saas u yeelayaan waa barakaysanayaan hub allaalo xubkii geedaan in lagu suro hee waxaa waaye qofkii wato lagama raynayo asagaa raynaa barakada geedana yeelaysa saasay qabaan ayaga saxaabaduna way leeyihiin ayagana way arkeene aniga noo samee mid aan baraka aan ka raadsan waaye laakiin waa loo diiday waa inkiray nabiga alay sala slam fiili dalabkoodina xukunkiisa waa noo imaan doonaa faqaala rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu dhahay sala allahu alayhi waala alihi wasalama allahu akbaru allahu alla ayaa akbaru weynin badan wax welbo isagaa ka weyn waay akbaru ismu tafdiil in loo fasiro culimada qaar way diidayaan allahu akbaru maahane allahu kabiiruna macnaheeda laga fasira dhehen laakiin hee waa bannaan tahay in loo fasiro ismu tafdiil sida culimada qaar ay caddeeyeen allahu alla ya akbaru wax kasta ka weynin badan inahaa qiso ah assunan waay inahaa qiso ah qiso qiso qiso iska dheeday damiirka haddii meel loo celinayo daahir aan ahayn qiso loo celinayaahe waxay la mid tahay fa inahaa laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fi suduuri oo kale fa inahaa hagee loo celinayaa taas tan aayadda fa inahaa laa tacmal absaar hagee inahadaas loo celina qiso waaye inahu shana loo celinaya inahaa qisa loo celinaya qisa dhe marka inahaa qisa ah assunano haddii la miim siinka la godo sunan la yihahdo waa duruq waay jamaca waay wadooyin waay duruq waay bimacnaa aduruqu haddii siinka la fatixiyona mufrad waay bimacnaa aariiqu waay saas lu soo inahaa qiso ah warkan aad samayseen amaad leedihiin assananu waddo waaye hal ley waay le hal waddo ley waaye assunanu waddooyin waaye qultum waad dhahdeen waladii allihii ayaan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihii gacantiisii ku jirto ee waxaad dhahdeen kamaa sidii ayaad dhahdeen qaalad ay dhaheen banuu israa'iila nebi yacquub ilmihiisii oo ay u dhaheen limuusaa nebi muuse oo maxay dhaheen reer bani israa'iil ijcal nebi muusow noo yeel lana anaka ilaahan macbuud kamaa sida lahum mushrikiinta ay u leeyihiin aalihatun macbuudiyaal macbuudiyaal waay aaliha jamca waay ilaahay aaliha jamca waay macbuudiyaal si ay way leeyihiin annagana noo yeel qolkan iyo qolkan waa ushibah soo maa saas waay. qaala wuxuu dhahay nebi muuse asagana inakum qowmun tajhaluun asagana waa inkiray ma ogiray maya nebi kasta qowmkiisa waxay ay dalbadeen waa ka inkiray maxaa yeelay waxba sah ma ahaba ilaahay keyrkiisii in la barakaysto ama ee la caabudo waayo taasna ma banaana nebi oo rumaynaya ma jiro waa inkiraya nabiyaashii wix ilahay ulu soo diray wayba qaala nebi muuse wuxuu dhahay inakum nebiyahu idinka qowman qowmatin qowmkaasoo tajhaluuna jaahilnimo samaynayo jahli ay samaynaysaan jahli ayaad samaynaysaan waay sidaasi si lamid ah ayaa idinkana dhahdeen waay latarkabunna nebiga warkiisa wata marka wuxuu leeyahay latarkabunna walle waad fuulaysaan oo waad fuulaysaan oo waad fuulaysaan sanana man qof waddadiisii sunana man qof waddooyinkiisii ayaad fuulaysaan oo raacaysaan kaana ahaaday manka qablakum hortiini yaa waay alyahuudu wanasaara waay rawaa waxaa wariyey hadiidka atirmidiy imaamu tirmidi ayaa wariyey wa saxaxahu waana taxsiiniyey oo saxiix ayuu ka dhigay fiihi masaa'ilu wallahu subxana wa taala alam wabilahi tawfiq